mu'asasada baxrunuur oo deegaano badan oo miyiga ah gacanta ku haysa islamarkaana ubadka barta diinta islaamka ayaa waxa ay deegaanka baraxa ka hirgelisay muaso lagu baran doono culumta diiniga ah ugu horeyn maamulka iyo bulshada deegaanka baraxa ayaa soo dhaweeyey mu'asasadan baxrunuur oo ardada deegaankan lagu bari doono culumta diinta islaamka qofku marka uu daaci yahay oo khayrkii faafinayo oo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nabiga faafinaya calayhi salaatu wasalaam inuu qof dhowrsan yahay aa la rabaa inuu qof camalka saalixa sameeyo uu yahay la rabaa inuu qof mu'minaha oo dadaalaya yahay laakiin hadduu yidhaahdo diinkiyaan baranaya dadan aan uusan ku camal falayn wuxuu noqonayaa qof si xun u turjumaya oo markaa laisi leeyahay wixii diin aan baranayra masida ninkaasi u dhaqmayaan halisteeday leedahay inuu qofku waxaa la rabaa marka maqaalada diinka ilaahay oo qaaliga ah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fadligii sharafka leh markuu ku hadlayo ummaddii ku faafinayo diintii dadkii culammadii iyo rasuulkii dad matalaya ou yahay inuu asagu diinkii ku dhaqmo inuu camalka saalixa marka ummaddii uga daydaan ficilkiisa iyo qowlkiisaba asaguna markaa naftiisii uu ku daboolo macalimku xushmo gaar ayuu mudan yahay macalimka macalabdikariim asagoo qur'aankii baray oo qur'aankii kariimkaa bara oo haddana wuxuu isku dayey kitaabadii iyo shareecada islaamka inuu baro haddana wuxuu isku dayay shareecada islaamka ayagoo baranaya hadda wax qaab loo bartaa jirta qaabka loo baranaya inu haddana u baro oo macad ku soo xiriiriyo oo lagula xisaabtamo oo itixaan looga qaado aakhirka u dambeeya shahaadadooda qaataan shahaadadooda markay qaataanna magaalada meeshay rabaan inta galaan jaamacaddii doona ay geli karaan waxaan soo dhaweynayaa codkaas hadda aan codsannay oo maarata baahi badan aan u qabnay oo ilaahay noo suurtogeliyey inaan maaragtay hello ayaan maarata ilaahay uga mahadnaqaynaa alxamdulilah waan soo dhaweynayaa waxaweye baahi badan u qabnay meeshaan dugsi qur-aan waaye waxaa lagu baran jiray qur-aanka kariimka kitaabaa lagu akhri jiray madarse aad u wanaagsan ayay ahayd siyaado dheeriya haddana haddaan mar kale u helay oo maaragtay haddana u helay waa wax maaragtay aad iyo aad aan baahi ugu qabnay maaragtay waan soo dhaweynaynaa culummadii intii ka qayb qaadatay iyo intii maaragtay nala suurtogeliday iyo intii ayaan maaragtay u mahad celinaynaa maxamed cabdi jimcaale oo ka hadlayay afka muwaasada baxrinuur ayaa sheegay in bulshada deegaanka barax looga baahan yahay inay ka faa'iidaystaan fursaddan
danta looga golleyahana waxay tahay barbaarinta ubadka soomaaliyeed iyo ilaalintooda waa intaa oo keliya runtii xaqiiqatan waa sax sida hadda macallinkii u horreeye uu sheegayey dadku in badanoo ka mida markaad u fiirisid waxay raadiyaan xagga adduunyada oo waxay u bataan dhinaca maadiga waxaan is leeyahay marka maadiga markaas uun la raadinayo inta badan cibaado maahan laakiin waa un adduunya jecel wax loo raadinayo maxadkan marka wuxuu iska saaran yahay uu ka saacidaa adduunyo kii ribay wuu ku shaqaysan karaa fursad ayaa uga bannaan aakhiradiina hadda waxaa waaye waaba halkii shaay lakugu talagalo dhaxalka nabigeena sala allahu caleyhi wasalam aha mu'asasada baxrunuur ayaa ah deegaano badan oo hoos timaada degmada gurceel waxa ay gacanta ku haysaa goobahaas iskugu jira iskuullo iyo madaariso lagu barto culumta diiniga ah